Xadiidka sideed iyo tobnaad ee baabka Ansaarta oo la jeclaado iimaanka ka mid weeye ee kitaabka iimaanka عن عباد بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه cibaade bnu saamit ilaahay raalli ha ka ahaadee waxaa laga wariyey isaguna cibaada wuxuu ka mid ahaa mid ka mida saxaabadii ka qayb galay dagaalkii beder iyo xubin ka mid ahayd dadkii kula heshiiyey nebiga sala allahu calayh wasalam habeenkii leylatul caqaba wuxuu ka wariyey rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi wa xowlahu cisaabatu min asxaabih oo ay hareertiisana ay joogaan koox ka mida saxaabadiisa ansaarta inuu yidhi markaa rasuulku baayicuunii calaa an laa tushrikuu billaahi shay-a igula ballantama oo igula bayactama inaydan ilaahay cid kale u shariik yeelaynin oo wehelo samaynayn walaa tasriquu inaydan wax xadaynin walaa tasnuu inaydan sinaysanayn walaa taqtuluu awlaadakum inaydan ubadkiina dilayn walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulakum aydan la imanaynin been abuurad aad ku been abuurataan labadiinna gacmood iyo labadiinna lugood dhexdooda walaa tacsuu fii macruuf iyo inaydan igu diidayn wanaag faman wafaa minkum fa ajruuhu cala allah ruuxa arrimahaas oofiya waxa uu abaalkiisa iyo ajarkiisa ku leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waman asaaba min dalika shay-an facuqiba fi ddunyaa fahuwa kafaaratun lahu ruuxa arrimahaas mid ka mida ku dhaca ee lagu ciqaabo adduunyada macnaha xadka lagu fuliyo waxay u tahay kafaara gud waman asaaba min dalika shay-an uma satarahu allahu fahuwa ila allah ruuxa mid ka mida arrimahaas ku dhaca oo dabadeedna ilaahayna uu asturo wuxuu arrinkiisu u ahaan ilaahay in shaaa cafaa canhu hadduu doono ilaahay wuu cafiy wa in shaaa caqabahu hadduu doonana wuu ciqaabi fabaayacnaahu calaa dalik sidaasaan kula bayactamoonay oo kula heshiinay buu yidhi cubaada ibnu saamit radia allahu canhum arrimahaas lasoo sheegayna waxaa laga reebayaa shirkiga oo shirkigu isagu ma laha ruuxu hadduu ku dhinto walciyaadu billaah wuxuu keensadaa in cadaabta lagu waaro ilaahay baan ka magan